wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qaaday imtixaanka qiimeynta tayada shaqaalaha wasaaradda si loo ogaado heerka aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha muddada dheer ka howlgalaya ee wasaaradda imtixaanka ayaa waxaa si toos ah uga qayb galay toban ka mid ah shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda oo soo xaadiray howlka wasaaradda halka afar iyo toban kale oo shaqaale ah ay uga qayb galeen qaab fogaan arag ah kuwaasi oo kala joogay degmooyinka hiirshabeelle tijaabadan aqooneed ayaa diiradda lagu saaray waajibaadka guud ee shaqada wasaaradda iyadoo natiijooyinkeeda lagu saleyn doono qorshaha tababarada lagu horumarinayo shaqaalaha meelaha ay ku liitaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa uga mahad celiyey agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdirasaaq xasan cali ciiltire doorkiisa ku aadan qiimeynta iyo tayeynta shaqaalaha iyagoo ku bogaadiyey qorshaha ah in la siiyo tababaro lagu kobcinayo xirfadaha iyo aqoonta imtixaankan marka maanta aan u fadhino oo aan galayno waa nuuc ka mid ah qiimeyntaas qiimeynta kadibna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan abuurno fursado ay tahay shaqaalaha in looga faa'iideeyo laguna buuxiyo gaabiska aqoonta xaggeeda aan u malaynayna inay ka jiri karto shaqaalaheenna oo aqoontooda aan ku kalsoonnahay ya haddana waxaan rabnaa meelaha uu gaabiska ka jiro in maxaa la yidhaahdaa aan ka caawino ka sabood gareenno waaxda qorsheynta iyo waaxda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ayaana imtixaamkan si gaara u qorsheeyey qorshaha guud ee imtixaamkanna wuxuu yahay in la helo meelaha u baahan in laga kobciyo aqoonta iyo garaadka shaqaalaha sidaas darteedan maanta imtixaankan ugu fadhinaa runtii staafkan imtixaankan maanta aan ka leyno aada u caawinaa waxaa la oga doonaa shaqaalaha meelaha ay ka liitaan ee la rabo in laga soo dhiso si mataqaanaa mashaariicda wasaaradda ay filayso ee staaf ugu faa'iidaystaan mataqaanaa imtixaankan staafka wuxuu ka saacidayaa inay awood u lahaadaan mashaariicda wasaaradda iyo howlaha wasaaradda inay si daahfurnaan u qaban karaan ayuu mataqaanaa markaas awoodahooda lagu saleynayo awoodda ay u leeyihiin haddana waxaa noo socdo imtixaan aan ku tijaabinayna tayadeena inta ay la gaarsiisan tahay insha allah imtixaanka markuu dhammaadona waxaan sii qaadan doonaa capacity building oo staafka lagu dhisayo qof kastana mataqaanaa waaxda ugu qoran yahay waxaa laga caawin doonaa awoodihii u lahaan lahay iyo qaabka u fulin lahay waxay loogu baahan yahay waaxdaas dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle injineer cabdirasaaq xasan cali ciiltire ayaa sheegay in shaqaalaha wasaaraddu ay yihiin mudnaanta koowaad islamarkaana wasaaraddu mar kasta ay garab taagan tahay horumarinta shaqaalaha iyo taageerada ganacsiyada hirshabeelle muhiimadana waxaa waaye in mar kasta haddii layahay dad aqoon-yahan ah ama wax bartay in la raadiyo wax kasta oo kaa dhiman si aqoontaada sare ay u qaadanto waxyaabaha marka ugu goleena wasaaraddu waxay tahay oo maanta aan imtixaanka yaro qiimeynta ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga dowladda hirshabelle aan ugu sameynayno warshadaha inay kaga faa'iidaystaan inay yihiin dad horeyna ugu shaqeeyay wasaaraddu haddana waxyaabaha kale oo mandate-ka wasaaraddu ay leedahay inay sharciyan horena u yaqiineen haddana aan rabno inaan iska update garayno ogaanana baahiyaha ka jira gaarka ah wasaaraddu sidaa haddii ahaa leed wasaaraddu in loo sameeyo shaqaalaheedu kabaasibillino haddii ahaa leed wasaaraddu qof kasta waaxda uu joogo ama sectionka uu ka tirsan yahay ama ofiiska uu ka tirsan yahay inuu aqoonsado shaqada ama mandate-ka uu leeyahay ujeedka ugu wanaagsan marka aan rabno waxaa waaye inaan helno shaqaalo tayo leh wasaaraddu iyo dadka iyo dadka iyo matalaanbo wax u tari doona inay noqdaan aada umahadsantihiin
imtixaankan ayaa ah tallaabo lagu xaqiijinayo in ganacsatada hirshabeelle ay helaan shaqaalo leh xirfado buuxa iyo aqoon dhammaystiran kuwaasi oo gacan ka geysan kara horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha hirshabeelle